waxaan rabaa halkaan inooga faa'iidaysto runtii oo u sheego dadka reer puntland dhismihii garoonka garowe inuu bilaabmi doono asbuuca soo socda dibuu bilaabmi doono xoogaha kaday oo shaqaalihii fasax ku jireen marka aynu insha allahu muddo saddex biloodan aynu kusoo gabagabayn doono dhismihiisa oo uu noqon doono garoonkii labaad oo kamboosaasoo ku xiga oo inoo soo dhammaada saddex bilood kabacdina uu garoonkaasu inoo dhammaystirmo insha allahu kii gaalkacaya laftigiisana hadda qalabkii iyo injineeradii aan waraysanaynay oo inoo socoto hawshiisii isagana dhowaan ee shaqadu si rasmiga u bilaabmi doonto marka waa guul insha allah iyo horumar puntland usoo hoyatay